الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله النية النية لغة والقصد وشرعا والعزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى شرعا وهو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى لغة هو القصد نيد ووحي لو قصد شرعا وحا ليرهدا العزم وقآن يعزيم قفك وقآن سنة على فعل العبادة عبادة سمين تيدا تقربا إلى الله تعالى dhowaan sha alla ugu dhowaanaya darteedna uu u samaynayo cibaadadii taa waa dhanka tacriifka anniya niyada xukunkeeduna waxa waaye salaadu inaysan ansaxaynin biduuniha alimaam ibnu mundir raximah ullah fi alawsat wuxuu yidhahdaa ajmacu ajmaca أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى حيث صفصاقات وعليها يوحي كو إجماعين أجمع كل من نحفظ عنه وحي كو إجماعين مد والبون وحك حفظني وأهل العلم كمذا وحي كو إجماعين على أن الصلاة صلاة لا تجزئ إنيسا قذين قفكو إلا بالنية إلا نيئن لي ماذا معنى صلاة كقذي ميس إلا بالنية وإجماع ibnu mundir keliya mee aymo badanaa soo raray imaamu nawowina wuxuu ku sheegay fii almajmuuc fii sharxi almuhadab inay mas'aladu ijmaac tahay salaadana aysan ansaxaynin biduuniha niyada in lala yimaad inay tahay mid waajiba salaaduna aysan ansaxaynin ilaa ilaa biha ilaa in ayada lala yimaado maha salaadu si kale ilaahay kaaga aqbali maayo niyadu marka lagama tegi karo niyaduna maxalkeeda iyo booskeedu waa qalbiga waa wuxuu qofku niyeysanaya niyaduna maxaluhaa waa alqalbu waa qalbigay ka dhacdaa ee ma aha wax carabka ka dhaca maaha waana bidca qofka inuu niyada la jahro oo ku talafudu ku dhawaaqo ee uu yidhaha maala nawaytu usallii farada aduhri ama farada alcasri waa bidca aan diinta asal iyo raad midna ku lahayn madhabay shaaficiye qabaanna ma ahan ashaaficiya madhabkaasi beriyay ka yihiin waa khata min bacdi shaaficiya ka dhacay laakiin aan loo tiiri karin imaamu shaafici arrintaa waxaa caddeeyey annawowi oo min kibaari shaaficiya ka mid ah wuxuu ku caddeeyey fi lmajmuuc fii sharxi lmuhadab shiiraazi laftirkiisa shiiraaziga waa ninka iskale almuhadab kitaabka nawowi sharxay imaamka iskale waxaa la yidhahdaa ashiraazi markuu niyada ka hadlayay ayuu yidhi wa maxalu niyati alqalbu shiraazi a dhahaya maxalka iyo booska niyada waa qalbiga buu yidhi markaasuu yidhi fa innawaa biqalbihi hadduu qalbigiisa ka niyeysto duuna lisaanihi carabkiisa ka soke ajza'ahu waa ka gudaysaa hadduu qalbigiisa ka niyeysto asoon ku dhawaaqin salaadiisu waa saxiix niyadaas waa ka gudaysaa wa min asxaabina saaxiibadeenna waxaa ka mid ah saaxiibadiiyo ka wada ashaaficiya waxaa ka mida buu yidhi man qaala qof yidhi ayaa ka mida yanwi bilqalbi qalbiga ayuu ka niyeysanayaa wayatalafadu billisaani carabkana waa uga dhawaaqayaa qof sidaa yidhi ayaa saaxiibadan ka mid ah walaysa bishayin warkiisuna waxba ma ahan buu yidhi waa raddi uu radinayo warkaasi in lagu dhawaaqo oo bacda asxaabteenna ka mida ay qabaan laysa bishayin buu yidhi waxay tahay lama arko macnaha qowlkaasi qowl saxa ma aha lianna niyata waa sii cileeye wuxuu yidhi lianna niyata maxaa yeelay niyadu hiya alqasdu bilqalbi waa qalbigoo looga qasda buu yidhi sheegay ee maha wax carabka looga dhawaaqo almuhadabna wuxuu ka mid yahay kutubta waaweyn ee shaaficiyadu ictimaadaan fi lmadhab alimaamu nawowina uu ku sharxay fi lmajmuuc uu u bixiyey almajmuuc sharxu lmuhadab faqradaasi markuu sharaxayay annawowi ayuu sheegay qofka wahmiyey ee qaldamay ee madhabka u tiiriyey in niyada in lagu dhawaaqaahi shaafici uu qabo qofkuu yahay buu sheegay waa nin la yidhaha abuabu cabdillaahi azubayri lidalika wuxuu yihi nawowi wahuwa qowlu abi cabdillaahi zubayri waa qowlka wahuwa qowlu abi cabdillaahi azubayri wuxuuna cilo ka dhigta buu yidhi lianna shaaficiya raximahu allahu qaala shaafici baa wuxuu yidhi meeshan waa meeshuu khata'a ka yimid hadalkan shaafici ha loo fiirsado shaafici baa wuxuu yidhi buu yidhi qaala wuxuu yidhi shaafici fi lxaji xajka markuu ka hadlayay wuxuu yidhi idaa nawaa xajan hadduu xaj niyeysto aw cumratan ama cumro uu niyeysto ajza'a waa ka gudaysaa qofku hadduu xaj niyeysto ama cumro uu niyeysto waa ka gudaysaa niyaddaasi wa in lam yatalafad yuusanba ku dhawaaqin niyadii walaysa ka salaati xajki iyo cumradu salaada oo kala maahan buuyi laa tasixu salaadu ma ansaxayso laa tasixu salaadu ma ansaxayso buu yidhi ilaa binudqi ilaa dhawaaq mooyaane laa tasixu salaadu ma ansaxayso ilaa binudqi ilaa binudqi maxay ayagu markaa ka fahmeen nudqiga in laga wado in naweytu usalli la yidhaahdo qaala asxaabunaa nawowiyaa dhahaya alimaamu nawowi saaxiibadeen waxay yidhaahdeen halita haada alqaa'il ninka warkan yidhi ee hadalka shaafici nudqigiisa ka fahmay in niyada in lagu dhawaaqo ay tahay halad ayuu ku dhacay waa qaldamay halita haada alqaa'il qaa'ilkaana waa qaldamay bay yidhaahdeen walaysa muraadu shaafici muraadka iyo ujeeddada shaafici ma ahan binudqi dhawaaqa ujeeddada ula jeedo fi salaati salaada dhexdeed ujeeddada uu nudqiga ula jeedo ma ahan haadaa kan ma ahan oo ah niyadii lala dhawaaqo bal muraaduhu ujeeddadiisa waxaa waaye bay yidhahdeen altakbiir shaafici qasdigiisu waa takbiir markuu leeyahay salaadu ma ansaxayso ilaa binudqi muxuu ka wadaa ay ilaa bitakbiir takbiir la-aan salaadu ma ansaxaysa ma ansaxayso laa tasixu salaa ilaa binudqi macnaheedu waxa waa laa tasixu salaa ilaa bitakbiir ninkii marka u fahmay nudqiga shaafici sheegay in laga wado naweytu usalli in la yidhaahdo shaaficiyadu waxay yidhaha waa qaldamay qofkaasi qaala asxaabunaa halita hada alqaa'il qaa'ilkan waa qaldamay qaa'il qaldamay ayaa warkiisa madhabka loo tiiriyey marka markaasaa waxaa la yidhi madhab shaaficiya waxaa waaye in niyada lagu dhawaaqo ma ahan waa nin suu-ulfahmi ku dhacay oo mas'alo si qaldan u fahmay fahamkaas qaldan uu fahmana ku dhisay ee yidhi niyada in lagu dhawaaqaa mustaxaba oo shaaficiya qaba xaggee ka faa'iidaysatay qowlu shaafici laa tasixu salaa ilaa binudqi daliilu maahan taasi shaaficina nudqiga wuxuu ula jeeday way fasireen a'imad shaaficiya waxayna sheegeen inuu ujeeddada shaafici ay tahay altakbiir aysan ahayn altalafud binniya niyadoo lagu dhawaaqa ma aha walidalika ibnu lqayim raximah ullah isna wuxuu sheegay fii zaadi almicaad inay arrintaani kalad tahay hadyiga nebigana wuxuu ahaa buu yidhi idaa qaama ila asalaa wuxuu dhihi jiray allahu akbar markuu niyeysto kadib walam yaqul shay-an qablaha allaahu akbar wax ka horeeya nebiga ma dhihin sala allahu calayhi wasalam walaa talafada biniyati albatta weligiisna niyad kuma dhawaaqin nabiga calayh isalaatu wasalaam go-naanba weligii niyad lama jahrin walaa qaala mana dhihin buu yidhi usallii lilaahi salaata kada allaan u tukanayaa salaada sida mustaqbila alqiblati xaalan ahay mid qiblada qaabilsan arbaca rakcaatin imaaman aw ma'muuman midna ma dhihin walaa qaala mana dhihin buu yidhi adaa'an walaa qadaa'an adaa'an aan tukanaya iyo qadaa'an tukana midna ma dhihin walaa farda alwaqti wa haadihi cashru bidacin waa toban bidca buu yidhi toban lafdi oo dhammaantood wada bidca waaye buu yidhi usallii lilaahi mustaqbila alqiblati arbaca rakcaatin imaaman aw ma'muuman alfaaddaasoo dhan wada bidco waaye buu yidhi waa cashru alfaad dhammaantoodna waa bidca wa haadihi cashru bidacin waa toban bidca buu yidhi lam yanqul canhu axadun qatu nabiga calayhi salaatu wasalaam cid ka soo naqlisa ma lahan biisnaadin saxiixin sanad saxiixa loogama soo naqlin walaa daciifin sanad daciifana loogama soo naqlin walaa musnadin mid musnadaho nebiga loo tiiriye loogama soo naqlin walaa mursalin mid mursalana loogama soo naqlin xataa dariiq daciifa kuma imaan nebiga lagama soo naqlin lafdatan waaxidatan minha hal lafdi oo alfaadaan ka mid ah lagama soo rarin albata albata macneedu waa maxay macnaha waa qaطcan waa arrin go-aan oo shaki lahayn alfaadan hal lafdi oo ka mid a nebiga inaan laga soo rarin haddaan nebiga laga soo rarin walba saxaabadii ma laga soo gaarin wuxuu yidhi bal walaa can axadi min asxaabihi nebiga iska daaye axad saaxiibadii ka mid a xataa lagama soo rarin wala istaxsanahu axadun min ataabiciin axad taabiciinta ka midana xataa ma istixsaansanoo arrin fiican inay tahay uma arag walal a'ima alarbaca afarta imaamna xataa maysan wanaagsan oo lafdi wanaagsan umaysan arag afarta imaam oo shaafici ka mid yahay raxmatullaahi calayhim kadib wuxuu sheegay in bacdu shaaficiya ay qaldameen oo ay ku kadsoomeen lafdigii shaaficiya aan soo marnay sida imaamu nawowi hadalkiisa ku jirta ayuu sheegay ilaa uu yidhi raximahullah fain awjadanaa axadun xarfan waaxidan canhum haddii axad uuna dul joogsiiyo ama uuna tusiyo uuna ogeysiiyo hal xaraf oo xarfan waaxidan canhum oo laga soo raray nebiga iyo saxaabadiisa fii daalika mas'aladaa ku saabsan qabilnaahu waan aqbalaynaa buy hal xarf haddii noola soo noqliyo wa qaabilnaahu waxaanu ku qaabilaynaa bitasliimi waalqabuuli hoggaansan iyo aqbalidaan ku qaabilaynaa haddii hal xaraf xataa la soo raro walow xadiis daciif ah lagu keeno walaa hadya akmalu min hadyihim hadyi ma jiro ka kaamilnimo badan hadyigii nebiga iyo saxaabadiisa walaa sunnata sunno ma jirto ilaa maa talaqawhu can saaxibi sharci sala allahu calayh wasalam ilaa waxay ka qaateen saaxibu sharciga mooye waa nebiga calayh isalaatu wasalaam calaa kullin si fiican ayuu ibnulqayim uga hadlay fii zaadi ilmicaad gaar ahaan hadyu nebiy sala allahu calayh wasalam fi lcibaadaat markuu ka hadlayay gaar ahaan fi salaa waa qaybaha hore ee kitaabka salaada markuu ka hadlaayay iyo sida nebiga calayh isalaatu wasalaam u tukan jiray ayuu mas'aladan si fiican uga hadlay niyadu marka maxalkeedu waa qalbi talafudkeeduna waa bidca in lagu talafudo oo loo lagu dhawaaqo oo la yidhahdo usallii farda kada nabiga ma samayn sala allahu calay wasalam salaadan ayaa looga dayanayaa nabiga calayh salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii markuu ninkii salaadiisa xumeeyey nebigu salaada baraaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi idaa qumta ila asalaati fastaqbil ilqiblata fakabir haddii aada salaada u istaagto qiblada qaabil maxaa ku xiga qiblada qaabil fakabir takbiirsa buu yidhi mausan dhihin nebiga calayhi salaatu wasalaam kadib waxaad tidhaahdaa naweytu usalli mausan dhihin asigana ma samayn axad saxaabada ka mida iyo axad taabiciinta ka mida iyo axad aima alarbaca ka mida midna lagama hayo laa shaka inay bidca muxdathaa tahay taa marka wax salaada raad kula maahan niyada waxaan soo marnay inay waajib tahay in la niyeysto talafudkeeduna uu bidco yahay maxalkeeduna qalbiga yahay goormay niyadaasi waajib noqone culimmada qaara waxay yidhaahdeen markuu salaada gelayo fii waqti dukhuul ayuu niyeysanayaa hadduu masalan duhur tukanayo xaaladaas uu salaada takbiirsanayo ayuu niyada xaadirinaya markuu salaada xiranayo ou la imaanaya takbiiratu alixraam waxay yidhahdeen hadduu horay u niyeystay kadibna markuu salaada gelayay uusan niyeysan niyadii hore kuma filnaa qaaraas sidaa yidhaahdeen niyadii hore kuma filnaa waa inuu xaaladda uu salaada gelayo uu niyeysta bay yidhahdeen cinda takbiirati alixraam waa inuu niyada soo xaadiriyo uuna cayimo salaada uu tukanayo uu ku cayimo qalbiga salaada uu tukanayo qalbiga ha ku cayimo macneed waa maxay hadday duhur tahay iyo haddii casir tahay hadday maqrib tahay waa inuu qalbigiisa ku cayimo ou niyeysto masalan inuu duhur tukanayo ama casir tukanayo ama maqrib uu tukanayo salaada markaa waqtigeedii la joogo tacyuunkuna waa waajib ay dhaheen waxaa kaloo waajib bay yidhaahdeen cinda takbiirati alixraam inuu niyeysto bacdu culamaa waxay yidhaahdeen laazim maaha qofku hadduu salaada usoo qasday niyadiisu waxa waaye inuu salaadaas tukado waa usoo weysaystay waa usoo diyaargaroobay markuu weysaysanaya hadday niyadiisa ahayd inuu duhur tukado wakhtigii duhurna la gaaray qasab maahan bay yidhaha markuu soo xaadiro ou takbiirsan rabo inuu haddana niyadii mar labaad la yimaado laazim maaha niyadiisa hore wataa bay yidhaahdeen niyadiisa hore ayuu wataa ayadaana uga filan gelidda salaada asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay haddii dadka lagu kalifi lahaa qowlka hore ama lagu kalifo la yidhahdo qof walba cinda takbiirati alixraam waa inuu niyada soo xaadiriyo dad badan wuxuu yidhi ciriiriyay bay ku geli lahaayeen maxaa yeeley kasiiru min annaas markay salaada gelayaan waxaa laga yaabaa in wakhtigaas ay takbiirsanayaan niyadooda is usoo xaadirin in salaada ay tukayaan ay cayimaan ama qalbiga ay kusoo xaadiriyaan lidaalika wuxuu yidhi qowlka aan wax kale dadka waasica u ahayn ee dadka u furan waxa waaye buu yidhi qowlka dhahaya qofku waa inuu niyeysto niyadaasi ha noqoto mid wakhtigaas uu salaada gelaya ah ama ha ka hormarto wax dhiba ma laha laakiin waxay le waa in wakhtigii salaada ka hor aysan ahayn wakhtiga salaada ka hor waa inaysan ahayn masalan haddii duhurkii uu niyadiisu kusoo dhaco shan saac shan saac wakti duhur miyaa la gaaray weli lama gaarin hadhowti muxuu u baahan yahay markii duhur la gaaro wuxuu u baahan inuu duhurkii niyeysto laakiin waxaa laga hadlayaa waxaa waaye salaada wakhtigeedu waa soo galay niyadiisu waa u hormartay markuu weysaysanaya masalan biyaha soo diyaarsaday wuxuu niyeystay inuu duhur aado ma waajiba markuu safka istaago oo salaada xiran rabo inuu niyadii soo xaadiriyo uu usoo xaadiriyo inuu duhur tukanayo ama casir uu tukanayo ama salaadda wakhtigaas uu joogo ma waajiba mase ma ahan meeshaa waa meesha culamada isku khilaafeen sida raajixa waa inaysan waajib ahayn wakhtigaas inuu soo xaadiriyo laakiin waxaa waajiba guud ahaan inuu niyeysto salaada wakhtigaas uu tukanayo waa inuu niyeysto fi ljumla fii waqti yacni waqtigii salaada markii la gaaro inuu salaada niyeysto niyada ma wax la isku kalifayo o la iska raadinayaa dadka qaar waswaasay qabaa dhanka niyada oo waxaa laga yaabaa salaaddii asoo niyeysan haddana inuu aamino inuusan niyeysan dadka muwaswasiinta ah u badan oo waswaaska qaba taas ma u baahna qofkan waa soo weysaystay maxaa kaxaynaya maxaa gurigiisa ka soo bixiyey haddii la yidhahdo hadda maxaa u weyse qaadata muxuu leeyahay salaadaan u socdaa salaadaa u socoto waa maxay duhurkiyaa la gaaray ama wuxuu le casiriyaa la gaaray niyad ka badan miyaa looga baahan yahay niyadu wax kale maahan niyadu waa wuxuu qofku u qasdaayo niyamadu waa casiime iyo go-aan ah calaa ficli alcibaadati hadda tacriifkan kusoo marnay alcasmu calaa ficli alcibaadati inuu qofku go-aansado inuu cibaadadii sameeyo diyaargarowga laftirkiisaaba niyadu ku xasilaysaa iyo salaada u soconayo masaajidka uu aadayo niyadu waa midaas ee niyadu ma aha wax la baarbaarayo kale oo qofku nooc kalea uu raadinaya maaha dadka qaar markay salaada u istaagaan labaatan daqiiqa agteeda uu niyadii sugaaya niyadii uu raadinaya niyadu wax nooc kale ah uu ka aaminsan yahay see usoo xaad wax jismila muu sugaaya oo muuqaal gaara leh ma ahan wax qalbiga ku jira waxaana u badan dadka naweytu usalli ku tukada waswaaskaas u badan waa istaagayaa gacmuhu kor u qaadayaa cabaaru faraha xataa si si u adkaynaya korkiisa dhan u adkaynaya niyadiia soo dhici laha intay soo dhacduu sugayaa marka gacmaha inta kala taago oo uu allaahu akbar u leeyahay si ka xooga inta u qaylsho markaasuu le isma qaban waa isqaba weyda haddana waa kala qaadaa gacmihii mar labaadoo haddana sidii oo kale samaynaya qaar waxaa la arkay min awali salaa ilaa aakhiriha waa taagan yahay salaada jamaacaduu soo xaadiray salaaddii o dhan korkiisay ku dhammaatay asagoo salaaddii isku qabaladaa weli markaasu wuxuu raadsanaa haddana tiir masaajidka tiirkiisa ka mida weli jihaadkii kusii jiraa waa sii wadaaya toddoba saac baraa laga inay ku gaarto hal saacay niyadu qaadato waa cadaaban yahay kaas qof ciqaaban waaye waxaana ilaahay saarinuu isa saaray subxaana wa tacaala ilahay kuma kalifin diintan diin fudud waaye waa alxaniifiyatu samxa ma loo baahna takallufkaas niyadu waa qalbiga niyo maxaa la yidhaahdaa waa alcasmu cala alcibaadati go-aanso inaad ilaahay u tukanayso go-aanso inaad duhur tukanayso khalaas intaasaa niyada loola jeedaa salaadana markaa soo xaadirto ku bilow allahu akbar sharcigu saasuu ku amray laakiin maa qofka in wax kala raadiyo taasuna waa waswaasi cudur waa cudur waa marad qofka waswaaskaasoo kale inuu ku dhaco niyadu maxalkeedu waa qalbi qofkana waxaa uga filan niyada uu salaada niyeysanayo inuu tukado u diyaargaroobayo u weysaysanayo masaajidka u aaday hadihi hiya niya haddii qofkaasi aad la kulanto masjidka markuu soo galo ee aad tirahda maxaa masaajid ka soo doontay muxuu ku leeyahay waqtiga salaada soo lama joogo kule adugu kula yaaba su-aashaadaaba qariib ku ah wuxuu kule salaada soo waqtigeedii lama joogo salaadan usoo diyaargaroobay hadihi hiya niya niyadu waa middaa وkاn sلى الله عليه وsلم يقuل نبgu wuxuu dhihi jiray إنma الأعmaaل أعmaaشhu waxa way un بالنiyaaتi niyooyinka وإنma لكuلi امriئin qof walbana waxaa u sugnaaday maa nawaa wuxuu niyeysta ayaa u sugnaaday xadiidkani wuxuu daliil u yahay calىa وujuubi النiyة niyadu inay waajib tahay ma salaada keliya may waa fii kuli cibaadة cibaado walba laabuda lahaa min niya والlah أعلم وsلى الله على نبيina محaمeد وعلى آliه وصaحبه أجمaعين